guddiga culimmada ee gurmadka abaaraha ayaa biyaqaybin waxay ka sameeyeen inta u dhaxaysa koonfurta gobolka mudug iyo koonfurta gobolka nugaal laba kooxood oo ka tirsan guddiga gurmadka culimmada ee abaaraha ayaa u kala baxay deegaano badan oo hoos yimaada labada gobol ee nugaal iyo mudug gaar ahaan dhankooda koonfureed ugu horeynba waxaan wareysanay sheekh mukhtaar axmed faarax oo hogaaminayey guddiga u ambabaxay koonfurta gobolka mudug waa kan sheekh mukhtaar axmed faarax oo nooga warramay safarkooda
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin sal allahuma calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin idaacadda qur-aanka kariimka ee xikma ee garowe nuur iyo shaqaalaha kuwa idaacaddana waan uga mahad celinaya sodon qiimaha badan aad nasiiseen annaga shalay daraaso ayaa waxaan kasoo baxnay magaalada garoowe waxaan ka leexanay gaalkacyo waxaan u leexanay dhulka adduunka ah ka hooseeya maxaan ku irahda gaalkacyo ee ka tirsan gobolka mudug waxaan marnay wadada dheer ee wadaafin waxaan marnay degmada jariiban waxaan shaqadayada kasoo bilownay garacad waxaan marnay dhinawda waxaan marnay meesha la yidhaahdo boqolo waxaan marnay degmada tawfiiq intaasaan shaqadayada kasoo bilownay xalay waxaan usoo hoyanay degmada jariiban waxaan hadda ku sugannahay deegaanka seenade aagaas oo dhan ayaanu soo marnay haddana halkaasaan ku sugannahay
aad baa umahadsan tahay sheekh ilaayo hadda dhul badan ayaa marteen bal ka warrama deegaanka aad marayseen dadka iyo dunyaduba sidee yihiin runtii waxay la wadaagaan jiilaalka deegaanada kale ee aan roobku ka diin wadanka waana wax la wada dareemayo qof kastoo caqila uu dareemayo ilaahay subxaanahu watacaala hasoo qaboojiyo laakiin ummaddu waxay u baahan tahay hadda dadka walaalahooda ee muslimiinta ahi wixii ay la soo gaari karaan waa laga siman yahay dhanka biyaha iyo dhanka baadka baahida ka jirta labadaba waa deegaan aad u ballaaran xooluhuna ay ku badan yihiin deegaankaani xoolo fara badan oo deegaanada kale iyo gobolada kale ee soomaaliya ka yimina ay soo gaareen isugu soo xubmadeen iyadoo xoogaa ay door bideen in ay xun ka heli karaan deegaanada qaarkood saas darteed way culus yihiin waxa ugu sii daranna waa dhanka biyaha waxa ugu sii daranna waa dhanka biyaha oo culays badan uu ka jiro wadooyinku meelaha qaarkood aad bay uxun yihiin la geynayo biyaha way dheer yihiin waa raf waa gelaya baabuurku baabuurta waxaan loo sheegay in ay aad iyo aada ugu dhiban yihiin oo qaarkood candada ku jebiyaan oo qaarkood tayrada ay kaga fumaadaan oo saas oo kale marka in biyo la gaadhsiiyo xoolaha runtii waxa ugu adag oo hadda hor yaalla weeye dadweynaha deegaanka aad ba umahadsantahay sheekh ilama hadda waxaa maraysaa maalintii labaad imisa ayaad qaybiseen oo biyo
ah ilaayo maantay maalintay saddexaad bay noo tahay daraaso iyo shalay iyo maantay ilaa iyo hadda waxaan qaybinay biyo ka badan boqol gooyadood deegaan ballaaranna waa noo harsan yahay marka qiyaasta waxaan is leenahay haddii rabbi idmo ku talagalka yadi inuu ahaa ilaa laba boqol oo gooyadood inaan halkan deegaankan ku qaybino marka ilaa boqol iyo labaatan waan qaybinay oo hadda waan maxaan ku rahday ka faraxalanay aad iyo aad bayna runtii dadku usoo dhaweynayaan waxay ku mahadsan yihiin runtii deegaankan dadka jooga way kula shaqaynayaan diyaar bay u yihiin waxay ka codsanayaan walaalahood in ay soo gaaraan oo ay runtii biyaha kala qayb qaataan dadku wixii kalaba waa nabad iyo caano laakiin deegaankan waxa ugu darani waa biyaha
aad ba umahadsan tahay sheekh sidoo kale deegaanadaas maadaama ay dad joogaan bal ka waran xoolaha iyo dadka laftigooda dhanka caafimaadka sa yihiin
dhanka caafimaadka xoolu waa fiican yihiin iska jiri karaan sooyin cudur cudur ah aan badnayn laakiin aad bay u fiican yihiin way caafimaad qabaan xoolaha intooda badan laakiin baahida koowaad ugu barani waa xagga biyaha xagga biyaha waxaa aada looga qaylinaya matoradii oo qaarkood ay khatar ugu jiraan inay fadhiistaan qaarkood ay ay biyuhu ay aada u yar yihiin oo sida lagu yaqaana ka biyayal deegaanka oo ka fog culayska ugu badani baahidas waa iska qabaa dunyadu xagga caafimaadka baahi waa u qabtaan laakiin shayga koobaad oo ugu daran oo cabashada koobaad ay ka jirto oo dadkan ay runtii aada u codsanayaan in laga saacidaayo waa dhanka biyaha
aad baa umahadsan tahay sheekh ugu dambeyntii dad badan ayaa ku dhegaysanaya maxaad ugu baaqi laheyd dhammaan muslimiintan si ay uga qayb qaataan inay soo caawiyaan walaalahooda aad hadda ka deyrinaysa dhanka biyaha iyo dhanka baaskana
waa su-aal wanaagsan waxaan ugu baaqayaa marka koobaad aad baan uga mahad celinayaa waxa aan qaybinayno waa wixii iyagu ay la baxeen ilaahay subxaana watacaala ha idinka abaalmariyo waa ku mahadsan tihiin waxaadna ku faraxdaan inay gaareen wixii aad la baxdeen meeshii aad ugu talagasheen tan labaadii waxay tiraahdaa soomaalida howl kama daaray weli waa hogadii haddii deegaana wax ka da-een deegaano fara badan oo wax ka diin baa jira dadka ay u suurtageli weyday oo duruufta u saamixi weyday in ay guuraan oo ay tagaan saas darteed waxay idinka codsanayaan walaalihiinaas deegaano badan oo hadda halkani ay ka mid tahay weli ku harsan in wixii aad la qaban kartaan aada la qabataan ilaa waktina aad hawsha iyada ahi aada u saagnaataan oo kala qayb qaadataan dhanka biyaha waa baahida koobaad wixii laga cabi jiray oo matoorada ahaa naftooda cabasho weyn baa ka jirta ceelasha qaarkood baa biyo yareeyey qaarkood matooradu inay fariistaan bay farka u taagan yihiin qaarkood tuubooyinkay ka cabanayaan oo ceelka tuubooyinka ku jiray aad iyo aad ceelasha qaarkood biyahoodiibaa naloo keenay oo furkii biyo aan la cabi karin oo aad u dhanaan ah oo aanu annaga nafteedu dhadhaminay meelaha qaarkood baraagay lahaayeen oo baraagihii way ka gureen marka waxa aan ugu baaqayaa aan ugu baaqaynaa dhammaan tiimkayaga oo dhan dhammaan walaalaha codkayagu uu gaaro in ay ogaadaan weli baahi inay taagan tahay walaalahoodna ay weli u baahi qabaan ayna maxaa kula ka sugayaan wixii ay ugu talagalaan oo gargaara
aad ba umahadsantahay sheekh mukhtaar dhammaan bahaweynta idaacadda xikmana waa idinka mahad celinaysaa guddigiina xiriirka aad la soo samaysteen waa mahadsantihin jasakum allahu khayr intaa kadib waxaan wareysanay kooxdii u ambabaxday koonfurta gobolka nugaal gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada godob jiraan iyo inta u dhaxaysa degmada aid waa kan cabdikariim wuxuuna waraysigii u dhacay sida tan
cabdikariim bal waxaad nooga warantaa waxaan ka warhaynaa inaad kamid tahay guddiga gurmadka culimada ee abaaraha gaar ahaan kooxda u baxday dhanka koonfurta gobolka nugaal bal waxaa nooga waran inta dhulka aad tagteen iyo ilaa iminka biyaha aad qaybiseen bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa idaacadda xikma annagu waxaanu ka mid nahay guddigii gurmadka abaaraha culimada puntland waxaanu nahay guddigii loo diray adduunka meeshii roobka yari uu ka da-ay xilligii dhaweed oo dadka u guureen oo ku dhow godob jiraan iyo deganle ay magaalooyin u yihiin dhulkaasi wuxuu leegyahay boqol iyo toban dherer ah oo kasoo badan ula gudbahayn ilaa iyo magaalo la tooyaha soomaaliyo boqol iyo afartan bay way reerkeedu ballaca eriyaas wuxuu roobka qabtay ah toban ilaa shan iyo toban kilomitr oo meel basi kuwaha weeye roobka qabtayna soomaalidu markay tilmaamayso calaamada calaamaday u taqaanaa waxay ku waxay ku qiyaasaan kan waxay ku qiyaasay calacal waa dhumuc roobka inta uu dhulka galay marka calacal bay ku qiyaasaan dhulka uu qabtay waa dhul dhulka xeebta saaran oo dadku u yaqaana caduun iyo dabaq waxaa isugu tegay dadkii hawska garowe iyo qayb mudug ka mid ah dadkii deganaa iyo halka isugu tegey aragtida guud markaa dadka egtid waa dhex marray anagu godob jiraan meeshii dega aadan baanu ka gallay ilaa iyo meel galadeen la yidhaahdo ayd iyo dhegale dhexdooda ah ayaanu ku gaarray annagoo dadka dhex marayna fiirinayna cadadka dadka iyo xooluhu siday yihiin iyo deegaanku sida ay tahay dadku waxaa aragti aan kumaana arag wax naqa oo meesha ku yaalay laakiin dadku waxay yidhaahdeen tobankiiba beriyo hore waxaa laga helay waxbaa laga helay haba loosoo kala horreeyo xooluhu baa ku ficnaadeen xolaha hadda joogaahay aad iyo aad bay aragtidii hore anigu safarkii afraad oo aan baxo oo aan soo maro meelahaas bu buu safarkaani ahaa xooluhu waa ka ficnaayeen sidii hore oo tobankaa beri ama shan iyo tobankaa beri ay daaqayeen naqas daaqayeen buu ka muuqday dadkuna aad iyo aad iyo aad buu u qanacsaa dhibaatooyinka maanta jira oo dadku ay ka cabanayaan waxaa ugu badnaa haraad waayo xooluhu xoolo gaari kara ceel maahan dadkiina gaasha haysta oo xoolahoodi waa waxay gastaan xoolihii malaha sidaas awgeed aad iyo aad waxa dadka u hayay haraad bu ahaa haraadkaasna meelaha waxba ha ku yaalla laba matoor matoorka godob jiraan iyo matoorka dhegalle matoorka dhegalle waa matoor biyo yar matoorka godob jiraan waa matoor aad u wanaagsan laakiin dhibaatooyin badan ayaa ku dhita haystay oo ninka matooristaha iyo guddigii matoorka iyo maamulkii degmada waxay noo sheegeen matoorku inuu xun yahay oo xagga dabka xaggiisa uu ka xun yahay bamkiina inuu xun yahay oo raantii biyuhu saari laayahay wax isbeer baasiya oo u yaalaana inaanay jirinin haddii ceelkaasi saacad ka midaba uu istaago afar iyo labaatanka saac lix saac buu darsan yahay inta kale waa dilan yahay hadduu istaago saacad ka mida xoolo badan iyo dad badan ayaa halkaas inay ku nafsi waayaan ay dhici kartaa waayo il kale oo biyood ma laha cabdikarim waa mahadsan tahay dhanka ceelka magaalada waxaa hadda laga qoda dhowaan sida aan ka warhayno ceel kale marka ceelkaa kale isaga xaaladiisa soo dhismihii socdo ayaan ka warhaynay bal meesha uu marayo iyo biyihiisa sida ay yihiin haddii aa warbitan ka siisay dhegeystayaasha ceelkaasi waa sidaa u sheegtay waa la qodaya hodaanka waa dhammaaday hadda waxaa loo dhisayaa haamihii iyo waasooyinkii baa la dhisayaa weli dadka wax uguma yaallo dadweynaha ku dhowda waxay aad iyo aada u codsanayeen in ceelkan sugihiisa loo dedejiyo si haddii ceelkaani maanta ka istaago ceelkaa loogu baxsado ayaa codsidoodu ahaa oo waxay yidhahdeen halala ka wargeeyo qoladii dhaafta kambarigii iyo dhisaayey ceelka in urowda gacanta ay ku hayeen dhismihii haanta iyo waasooyinka bisna waxay yidhahan waxaan doonaynaa in aad loo dedejiyo waayo ceelkan baan waxaan ka qabnaa xabsi badan hadda ceelkaas wax biyaha oo laga cabo saacad hadda la joogaa ma jirto
waa mahadsan tahay cabdikarim dhulkaad soo marteen waxaad sheegtay inuu godob jiraan ilama iyo gadareen garadeen meesha la yidhaahdo oo dheganle ka tirsan ilamaa iyo doomaaryo oo xeebtii ah intaas aad soo marteen marka bal dhulkaas aad marayseen xoolaha ku nool bal caafimaadkooda iyo haddaad dadka waraysateen inay jiro qabaan iyo inay caadi yihiin horta safarka iyagu wuxuu xagga godob buu kaga sinaa dadkii mas-uuliyiinta ahaa oo iyo maamulkii iyo guddiga abaaraha ay ka jiray godob jiraan oo aan la kulanay ayaa noo sheegay wixii xalceelka oo doomaariga xaggeeda ah xooluhu waa jiran yihiin dadkuna waa xanuunsan yahay xoolaha awalba dee sidii ahayd xanuun badan baa jiray oo dadku dabnacabin u yaqaana fiis iyo jabeeco iyo waxay ka cadanayeen cudur kale oo muxuu ahaa fiis iyo jabeeco iyo caal waxaa kale oo jiray dadka xaggiisa dadku aad iyo aad uu jiran yahay waxay leeyihiin wax dhakhaatiira oo eriyasan joogaana ma jiraan goobaha ntiijada ku yaalaan oo sida godob jiraan oo kale iyada waa ka tabardaran yihiin marka dadku xagga caafimaadka aad iyo aad bay uga cabanayaan waxayna leeyihiin xeelada garan waaye oo iswad iyo malaariya iyo hargab aan baxayn iyo waxaasa haya laakiin waxay leeyihiin suusita waxa wata abaarta ayaa kale bay leeyihiin dadku bisna oo dadku waataasha horaba u sheegay dadku aad iyo aad bay u baahan yihiin waayo waxa laga gatay goor ugu dambeysay ma jirto arabadii dhawada xoolaha lama gadanin oo lagama gadan noloshaduna waxay ku xireen xoolaha xoolihiina wax tabardabeeyey iyo iibkiio la waayey sababto anu waxaan taagnaa hal la yidhi hada leeyahay milyan iyo shan boqol baa laga bixinaya waa ceelka gurubay taagan tahay halkaasi milyan milyan iyo shan boqol baa baa lagu kala baayacayaa midii la soo qaaday oo garowa la keenayna milyan iyo shan boqol bay ku baxday markaasaa waxaa ku qabsaday gaarigii soo qaaday iyo ninkii lahaa marka dadka baahi aad iyo aad u daran baa baa haysa tuulooyinka iyo miyiga labadana waa sidoo kale waayo dadka tuulooyinka degerina waxay ku xiraayeen noloshooda waxay ku xireen xoolaha dhulkaan tagnay kuma koobnayn adduunkaas oo keliya waxaan tagnay degelle waxaan maray yombayt waxaan tagnay suubaan waxaan maray xasbahalle waxaan maray xanxanaa waxaan maray godbo la isku tumay oo suubaan maaha iyo xasbahalle maaha inta kale iyagana aan ka qaybinay
waa mahadsantahay cabdikariim biyaha aad qaybisee dhulkaas aadka u balaaran imise dhan yihiin tirada gooyadaha aanu qaybinay waa sideetan iyo sideed gooyadood baanu hadda soo qaybin waxaa lagu kala cabirayay dadka iyo siday meesha u wada joogaan rusulada weynna waxa ahayd meesha la isugu tegay oo adduunka ah walaal dadka islaamka ah oo dhegeysanaya sida idaacadda qiimaga dhegeysanaya ama idaacadaha kale waxaan ugu baanahayaa in ay dadka walaalahooda caawiyaan xilli adag baa lagu jiraa jilaal basinkiis baa la taagan yahay xoolahoodii iib waa waayeen biyo waxay ku gataan cuna waxay ku gataan qof waxay ku daweystaan midda ma haystaan waxaan leeyahay qofkii maanta awoodi karaahe dadkaas ha caawiyo yaana hana kala harin dadka beelaha jooga oo walaalaha soomaaliyeed iyagana waxaan leeyahay dadku dadkeeni weeye hadday maanta soo caawin maalin kale caawisada waxay noqonaysaa wax soo baahay waxab waxaa la qabtaa maalinta ay mudan tahay waxqabadku ayaa la qabtaa waxaan leeyahay dadka ha lasoo caawiyo maanta abaasinkastay baahsan tahay oo wadanka dhan ka wada jirto isna qofku meesha uu soo arkay waa kaga duwan tahay meelihii kale dhegaystayaal toddobaad walba hadahan oo kale ayaad ka dhegaysan doontaan fariimaha iyo warbixinada ku saabsan guddiga gurmadka culimada ee abaaraha iyo shaqooyinkai ay qabtaan toddobaad walba idaacadda alxikma ayaad ka dhegaysan doontaan wakhtiyadan oo kale dhammaan bahda idaacadda alxikma waxay hawadani ka leedahay kulanti wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu